walaalow dhacdada markii dhacaysa aniga kaambunkamaan joogin oo xaafadaydan jiran laakiin iskuulka meel u dhowiyay macalimiinta deganaayeen rag hubaysan aan la garanaynin ayaa soo weeraray macalimiinta saddex qol ay kala jiifeen qol kamid ah ayaa lagu jibiyey mataqaanaa labadana waday kuwii kale qolka waa waa lagu waa lagu garaacay waa lagu garaacay way u suurageli weysay
waa gartay marka xabaday albaabka aga dhex bixiyeen kadibna way iska carareen labadan ay lasoo watay
waayahay marka dhacdada sidaasay u dhacday
n macalimiinta la afduubay ee yay u dhasheen waa macalimiinta waa macalimiin kenyaan oo wadanka u dhashay waayo waa garta marka goobta laga afduubay ee xaggay ahayd ma iskuol dhexdiisa mise guri ay deganaayeen guri ay deganaayeen waa guri ay deganaayeen oo abaarihii toddobada iyo barkii ay ahayd xalay oo habeenimo waaya Dabada xag dhexe.
xaggee lala aaday marka ma gudaha kenya mise ee soomaaliya wallahi meel lala aaday ilaa hadda ma sheegi karno meeshaasaa lala aada ma dhihi karno
waa garta marka iskuolka ay ka shaqaynayeen ma iskuol ee, ay dowladda leedahay mise wuxuu ahaa iskuol private ah iskuol private oo gaar loo leeyahay waayo oo wasaaradda hooste waxbarashada ka diiwaan gashan Ee, kooxda afduubatay ma la yaqaanaa ee, cidda ay yihiin wallahi cidda afduubatay cid ay yihiin iyo meelay ka yimideen ilaa hadda wax aan ka ognahay ama aan ka naqaana malaha koley laamaha amniga waan misaboodinay way yimaadeen ilaa hadda raadistooda ay ku jiraan
waa garta marka ee, xaaladda hadda waa sidee iskuolkii ma la furay maanta mise waa waa la xidhay Een, iskuulka maanta ardayda way yimaadeen nuska dambe waan kala daynay maadaama macaan arday ee, macalimiinta ay dhigayeen ilaa iyo xalay ilaa iyo een, saacadaas ay joogeen ay orob iyo kala orob iyo hurdo la-aan markii ay ku dhacday maanta maba ay shaqo jirin macalimiinta marka waxaanu aragnay inaan fasaxno